بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kitaabu aadaabi acaami sida wax loo cuno idibka iyo maamuusta wax loo quuto baabu tasmiyati waa in la magacaabo fii awalihi waxaa weye cunada awalkeeda bismi illaahi waa in la yidhaahdo walxamdu ilaahi lama hadiyo fii aakhirihi can camar bni abi salamata waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma hadaad radia allahu canhuma la yidhaahdo waa laba ruuxo isdhashoo saxaabi ah camar ibni abi salama iyo aabihii oo abi salama allah ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii wuxuu igu yidhi sami illaaha ilaahay magacow wakul cun biyamiinika midigtaada wakul mimaa yeliika waxa adiga kula xidhiidho waxaa weeye cun ee gacanta meelo kale ha u boodbootinin muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariyo muslim baa yaa isku waafaqay wacan caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi idaa akala axadukum midkiin hadduu cuno falyadkur isma allaahi tacaala ilaahay magaciisa ha xuso fain nasiya hadduu halmaamo an yadkura sma allaahi tacaala inuu ilaahay magaciisa uu xuso fii awalihi markuu cunada bilaabayay hadduu bismillaahi uu halmaamo oosan dhihin falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi awalahu wa aakhirahu bis ilaahay magaciisaan ku cunayaa bilowgiisi iyo dhammaadkiisaba rawaahu abu daawuud baa wariye watirmidi baa wariyo wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix waa xadiid xasanoo saxiix ah wacan jaabir waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqloo yaquulu dhaayo idaa dakhala arajulu beytahu gurigiisa haddii uu galo oo fadakara allaha tacaala ilaahay u xuso cinda dukhuulihi markuu gurigiisa galayo wa cinda acaamihi markuu cunadiisa cunayo qaala shayaanu shaytaan wuxuu yidhaahdaa liasxaabihi kuwiisii kale wuxuu ku yidhaahdaa laa mabiita lakum meel aad baryaysaan ma jiro walaa cashaaa wax casho ood cunaysaanna meeshan ma jirto waidaa dakhala hadduu galo oo falam yadkur illaaha tacaala ilaahayna uusa xusan cinda dukhuulihi qaala shaytaanu shaytaanku wuxuu yidhaahdaa adragtum waad hesheen almabiita meel aad seexataan caawa waa diyaar wain lam yadkur illaaha tacaala ilaahay hadduusan xusin qofkii cinda tacaamihi markuu wax cunayo qaala shaytaankii wuxuu yidhi adragtum waxaa kalood hesheen almabiita waalcashaaa labadaasuu ninkanu idinku isku daro ilaahay magaciisii buu xusi waayey rawaahu muslimu baa wariyey wa can xudayfata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi kunnaa waxaan ahayn idaa xadarnaa haddii aan xaadirno maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama tacaaman cunno haddaan xaadirno lam nadac eydiina inaanan gacmaha ku bilaabin xataa yabda'a ilaa uu ka bilaabo rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa laga edibsanayaa marka rasuulka ilaa uu noo bilaabo annaga gacantanada cunnada ma aanan dhexdhigi jirinoo kuma aanan dejin jirin nadaca eydiinaa ma aanan dejin jirin xataa yabda'a rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam oo fa yadaca isagu uu bilaabo oo dejiyo yadahu gacantiisa wa innaa annaga xadarnaa waan xaadirnay macahu nabiga maciisa annagoo la jirno maratan goor yaan tacaaman cunaan usoo xaadirnoon u nimid fa jaa'at jaariyatun gabarh baa timid kaannahaa tudfacu waxaad moodaa in lasoo riixayo fadahabad way tagtay litadaca yadahaa inay gacanti geliso fi tacaami cunnadii inay gacanta la gasho ayay damacday gabadhii fa akhada rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam biyadihaa gacanteeduu qabto uma jaaa acraabiyun haddana kuree baadiyaa yimid kaannamaa waaba isagoo yudfacu lasoo eryayo oo gadaasha laga soo riixayo fa akhada rasuulku biyadihi buu qabtay kii caraabiga ree baadiyaha faqaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ina ashaytaana shaytaanka yastaxilu xalaashanaya adtacaama cunnada wuxuu gabadhan usoo riixay ama ree baadiyahan usoo riixay anlaa yudkara ismullaahi tacaala calayhi inaanan cunnadan bismillaahi dhicin oo kuwaasoon bismillaahi dhicin aan dhihin ay bilaabaan ayuu u soo eriyey wainahu jaaa wuu yimid shayaankii bihaadihi tan aljaariyati ee gabadha liyastaxila bihaa fa akhadtu biyadihaa ayaan gacanteedaan qabtay fa jaaa haddana wuxuu la yimid bihada alacraabiyi ree baadiyahan liyastaxila bihi fa akhadtu waan qabtay biyadihi baan qabtay waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay allaha waxaa weeye nafsii aniga nafteeda biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay ana yadahu shaydaankii gacantiisii fii yadiya gacantayday ku sugan tahay maca aydiihimaa waxaa weeye gabadhii iyo reebaadihii uma dakara sma allaahi ilaahi tacaalaa magaciisii buu xusay wa akala wuu cunay rawaahu muslim baa wariyey wa an umayata bna makhshaniyi waxaa laga wariyey asaxaabiyi ee saxaabiga ahaa radia allaahu canhu qaala inuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa jaalisan kii fadhiyo wa rajulu ninna yaakulu uu cunayo waxaa weeyaan warajulun rajulna yaakulu uu kaana wuxuu ahaa jaalisan wa rajulun yaakulu cunayo yusami llaaha waxaa weeye lam yusamila xataa idaa lam yabqa min طacaamihi luqmatan ilaa luqmo keliya ilaa ay ka hadho waxaa weeye falamaa rafaca ilaa fiihi yuqaala bismi illaahi yidhi awalahu wa aakhirahu waxaa weye xadiidka wuxuu noo sheegayaa nabigu nin buu eegayaa jaalisan wa kaana rajulun yaakulu lam yusami illaaha ilaahay ma magacaabin markii uu cunada bilaabay xataa idaa lam yabqa markuusan ka hadhin min طacaamihi luqmatan wax kol afka la geliyo falamaa rafacahaa luqmadii markuu u kor yeelay ilaa fiihi afkiisa yuqaala bismi illaahi awalahu waaaakhirahu bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku cunay awalahu bilaawgiisi iyo waaaakhirahu dhammaadkiisba fadaxika nabiyu sala allahu caleyh wasalam nabigii baa qosloo uma qaala wuxuu yidhi maa zaala shaydaanu shaydaankii kama zuulin yaakulu macahu inuu la cunayo falamaa dakara sma allaahi ilaahay magaciisa markuu xusayna istaqaa'a maa fii batnihi shaydaanka wax alla wixii calooshiisa ku jiray ayuu sooman tagay rawaahu abu daawuud baa wariyey wanasaa'iyu baa wariyey wacan caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat inay tiri kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yaakulu طacaaman inuu cunayo fii sittatin min asxaabihi fajaaa acraabiyun ku reebaadiye a yimid faakalahu wuu cunay biluqmatayni faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yihi amaa inahu kan sama haddii uu magacaabo lakafaakum way idin deeqi lahayd rawaahu tirmidi baa weriye waqaala wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiix wacan abi umaamata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu caley wasalam kaana wuxuu ahaa idaa rafaca maa'idatahu haddii uu wixii uu ku cunayey oo xeedhadii iyo wixii la kor haddii loo qaadoo la cunay qaala wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale xamdan mahad kahiiran oo badan tayiban oo wanaagsan mubaarakan fiihi la barakeeyey hayra makfiyin ilaahay looma abaalgudi karo lama kaafin karo walaa mustaqnan canhu rabbanaa rabbigayagana lagama deeqtoomi karo rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wacan mucaadi bni anas waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkeenna ilaahay wuxuu yidhi man akala طacaaman qofkii cuno cuno oo faqaala yidhaha alxamdu lilaah mahad ilaahay baa iskale alladii allihii acamanii iquudiyey haadaa kan warasaqaniihi igu irsaaqay min gayri xawlin awood oo minii aniga xaggayga ka ahaatay oo xiilo ah walaa quwatin xoog hafara lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama min dembihi wixii dembigiisa hormaray waa loo dhaafayaa ninkaasi maa taqadama min dembihi yaa ilaahay u dhaafaya rawaahu abu daawuud baa wariye watirmidi baa wariye waqaala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix baabun laa yuciibu acaama baabun laa yuciibu acaama waistixbaabi madxihi baabun wuxuu kani baab u yahay laa yuciibu inaan la ceebaynin adطacaama cunada iyo wastixbaabi madxi in la caayo iska dhaafe in la ammaano marka waxaa taas waan kala fognahay tani cunno maaha maantoo dhan baan wax sheegaynaa waxaa sunnada nabiga aad baanu uga fognahay wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaale inuu yidhi maa caaba ma ceebaynin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam tacaaman cunno ma ceebaynin qatu hadda ka hor in ishtahaahu haddii uu uu rabo oo ishtihaynayo akalahu wuu cunayaa wa in karihahu hadduusan rabinna oosnacana tarakahu isagoon juuq dhihin yuu isaga tegayaa muttafaqun caleyhi xadiid korkiisa waa laisku waafaqay wacan jaabir waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana annabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahi sa'ala ahlahu xaaskiisii wuxuu weydiiyey aladma koosaar buu weydiiyey koosaar suugo ayuu weydiiyey faqaaluu waxay dhhen maa cindanaa wax aan hayno ma leh ila alkhalla ilaa khallun khalun baan haynaa fadacaa bihi bal khalka keenuu yidhi fajacala wuxuu gudagalay nabigii yaakulu inuu cunayo wayaquulu uu leeyahay nicma waxaa wanaagsanaaday aludmu koosaar yaa wanaagsanaatay alkhallu baa wanaagsanaaday nicma aludmu alkhallu khal koosaar ama suugo waxaa wanaagsanaaday waxaa weeyaan khalkaas ood ogtihiina dhanaankiisa rawaahu muslimun baa wariyey baabu maa yaquuluhu wuxuu odhanaya man xadara acaama cunada qofkii u yimaado wahuwa saa'imun oo isagana uu sooman yahay idaa lam yaftur hadduusan afurin wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeero falyujib ha ajiibo haddii meel weliimo ah iyo meel cuno lugaha haddii la marti qaado idaa duciya axadukum haddii la marti qaado falyujib ha ogolaado ha ajiibo fain kaana saa'iman haddii uu sooman yahay falyusalli dadkaa ha u duceeyo wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna falyadcam ha quuto rawaahu muslimu baa wariyey qaala alculamaau macnaa falyusalli waxaa weeye falyadcu ha u duceeyo falyucimna waxaa weeye ha quuto falya'kul ha cuno baabu maa yaquuluhu wuxuu odhanayo man duciya qofkii loogu yeero ilaa طacaamin oo fatabicahu ayrahu fatabicahu hayruhu ruux kale oon loo yeerin unbaa kaa iska soo raaco kusoo dabagalay kaa marka dhufayl baa la yidhaahdaayo waa dadka mxuu ahay dadka cunada meesha lagu hayo un iska imaanayo iyagoon cidna u yeerin waana wax aada u xun can abi mascuud waxaa laga wariyey albadriyi loo nisbeeyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi dacaa rajulu nin baa u yeeray annabiya sala allahu calayh wasalam litacaamin nabigu marti qaado nabiow waxaa weeye cunno yaan sameeyey kaalay buu yidhi sanacahu uu u sameeyey lahu isaga khaamisa khamsatin shan iyagoo ah fatabicahum waxaa iska raacay rajulu nin unbaa iska soo raacay falamaa balaqa markuu gaaray albaaba nabigu markuu ninkii oo la socdo oo iridii soo gaaray qaala nahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay wuxuu yidhi ina haadaa kan annagu ma aanan soo kaxaysanine tabacanaa wuuna soo raacay fain shita haddaan doonto an ta'dana wain shita haddaan doontana rajaca ha noqdo qaala wuxuu yidhi bal aadanu lahu waan u idnayaa yaa rasuula allah muttafaqun caleyhi xadiidkaa korkiisa waa la isku waafaqay muttafaqun calayhi xadiidkaa korkiisa waa la isku waafaqay baabun baabu lakli mimaa yaliihi wa wacdihi wa ta'diibihi liman yusii'u qofkii xumaynayo baabu lakli in la cuno mimaa yaliika wixii adiga kula xidhiidho oo wixii ilaahay kugu soo hagaajiyeyoo weeshaas waxaas lasoo dhigay saxankaa iyo xeedhadaa iyo wixii wax lagu cunayo oo lasoo dhigay wixii kugu soo hagaago kaa un ku qanac baabulakli mimaa yeliihi qofka wixii la xidhiidho oo dhinaciisa soo jiro iyo wa wacdihi in la wacdiyo iyo wa ta'diibihi in la adbiyo man yusii'u aklahu qofka si xun wax u cunayo can camar bni abi salamata waxaa laga wariyey waa la soo celiyey mar labaade radia allaahu canhu qaala inuu yidhi kuntu waxaan ahaa ghulaaman wiil yar baan ahaa oo fii xijri rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ayaa yaa korinayay oo gurigiisa uu joogay wa kaanat waxay ahayd buuyaddii gacantaydana tatiishu tii ku wareegto fi safxati waxaa weeye fi saxfati ayay ku wareegeysay xeedhada ama saxanka ayay ku wareegeysay yay ku wareegaysay faqaala lii wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yaa ghulaamu wiilow sami illaaha ilaahay magacow wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul waxaad cuntaa mimaa yaliika waxa kula xidhiidho muttafaqun calayhi qaala qowluhu tatiishu gacanteeda uu yidhi bikasri taa'i tatiishu wabacdaha yaaun muhanaatun ya la laba kor la hoos dhabay min taxti min taxtu hoosta laga kor dhabay macnaha waxay tahay tataxaraku way dhaqdhaqaaqaysay watamtadu waxay u taagmaysay ilaa nawaaxi safxati ayay u dhaqaaqaysay saxfati yay u socotay وعن سلمة بن الأكوع وحلق ولي رضي الله عنه أن الرجل نن يا أكل عني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله ملكته سكوعني فقال النبي قلنا وحكول كل بيمينك والملك هذا كعن قال وحول لا أستطيع ما بأود قال النبي قلنا وحول لا استطعت هأود ما منعه أمديد إلا الكبر إسلوين مؤغية فما رفعها أمؤنا كريال إلى فيه أفكيس قعنت بإنجا egtay nabigaa habaaray rawaahu muslimun muslim baa weri baabu nahyi iyada oo la iska reebo weeye can ilqiraani in la xidhiidhiyo bayna tamratayni wa naxwihimaa shay cunno oo wax la wada cunayo inuu qof keliya inuu badsado isku daydo oo laba timir iyo saddex iyo wax ka badan iyo cunnadii la cunayo yaa taas waa la iska nahiyey idaa akala hadduu cunayo jamaacatan jamaaca hadday wax ku cunayaan ilaa biidni rufqatihi dadkaa saaxiibadiisa inay u idnaan ma ogiye can jabalata bna suxaymin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi asaabanaa waxaa nagu dhacay caamu sanatin sano abaara maca bna zubayr cabdulaahi ibnu zubayr markuu meesha maka khaliif ka ahaa yaa waxaa dhacay sano abaara farusiqnaa tamran timir baanu lagu irsaaqay wa kaana waxuu ahaa cabdulaahi bni cumar radia allaahu canhumaa yamuru binaa inuuna soo marayo wa naxnu anagoo na'kulu timirtii cunayno fayaquulu wuxuu odhan jiray laa tuqaarinuu labalabaha isugu qabanina timirta fa ina anabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa cani ilqiraani in la xidhiiyo wuu diiday qof walba hal timira ha qaato huma yaquulu wuxuu odhanaya cabdulaahi cumar ibnu cumar ilaa an yasta'dina arajulu akhaahu inuu ka idan weydiista ma ogiye muttafaqu calayhi xadiidka waa laisku waafaqay baabu maa yaquuluhu wuxuu odhanayo oo yafcaluhu uu falayo man ya'kulu qof wax cunayo oo walaa yashbacu aana dhergaynina wuu cuni mana dhergayo can waxshiyi bni xarbin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana asxaaba rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam nebi maxamed asxaabtiisa qaaluu inay yidhahdeen yaa rasuula allah inaa na'kulu waxbaan cunaynaa walaa nashbacu mana dhergeyno qaala wuxuu yidhi falacallakum waxaad mudantihiin taftariquuna inaad kala tagtaano qolo walba ay meel keligeed wax ku cunayso qaaluu waxaa yidhi nacam sidaa way jirtaayo nin walba intiisuu dhinac ula sii jeedsadaa qaala wuxuu yidhi fajtamicuu kulma waxaa weye fajtamicuu kulma calaa طacaamikum wadkur ismaallaahi ilaahay magaciisana xusa yubaarak lakum fiihi waa la idiin barakaynayaa rawaahu abu daawuud baa wariyey baabu اlamri biاlakli min jaanib اlqascati xeedhada dhinaceeda in laga cuno iyo wanahyi iyadoo la iska reebay can ilakli min wasatihaa inaan dhexda meesha ugu dhexayso aan korka laga cunin waxaa weeye fiihi xadiidkan waxaa ku sugan qowluhu sala allahu alayh wasalam wakul mimaa yaliika muttafaqun calayhi kamaa sabaqa wa can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahay wuxuu ka wariyey qaala nabigu inuu yidhi albarakatu barakadu tanzilu way soo degaysaa wasata aطacaami cunnada dhexdeeda ayay ku soo degiya fakuluu cuna min xaafatayhi hareeraha ka cuna walaa ta'kuluu min wasatihi dhexdaha ka cunina rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidi baa wariyey waqaala wuxuu yihi xadiiثun xasanu صaxiix وعن عبد الله بن بصر وحالقوري رضي الله عنه قال إنه يري كان للنبي صلى الله عليه وسلم نبي إله وحاوها قصعة حيرو أو يقال لها لو يرى الغ... ال... ال... لو يرى الغراء يحملها أربعة رجال وحاوي لح... وحاوي أفرن أم باحن باري كرته xeeladaasi waxay weynan ka qabto afar nin unbaa xambaaraysa falamaa adxuu markay duxaysteen oo wasajadu duxa ay tukadeen uutiya waa lala yimid bitilka alqiscati yacnii waxaa weye thurida fiihaa iyagoo thariid thariid wax la yidhaha waxaa weye waa fatto ayay carabta tiraahdaayo waxaa weye hilib iyo rooti oo la isku jarjaray weye thariid baa la yidhaahdaa thurida iyada oo marka la jaj- la googooyo oo fata laga dhigay waxaa weeye faltafu calayhaa hareeraha ayay ayay ku hareeraysteen falamaa kahuruu markay ba- ay- ay ku bateen fiiri nabigeena calayhi salaatu wasalaam aadaabtiisa jasaa wuu jilba joogsaday rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam sida muxuu ahay si uu dadka uu ay u qaado meesha nabigiibaa labada intuu is ururiyey yuu labada jilbood ku- yuu ku istaagay faqaala acraabiyun ku reer baadiye ah wuxuu yidhi haddii iyagu ma xishoonayaan ma ogtahay maa haadihi aljalsatu maxay tahay fadhigan oo kala muxuu yahay buu nabigu ku yidhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna ilaahay wuxuu ugu jawaabay ina allaha alla jacalanii wuxuu iga dhigay cabdan addoon kariiman oo wanaagsan walam yajcalnii jabbaaran waxaa weeye mid jabbaara ilaahay igama dhigin jabbaar aljaa'ir oo macnaha baaqi oo dulmi badan oo xaqa diido isagoo yaqaano ilaahay igama dhigin caniidan oo madax adag uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi kuluu min xawaaleyha hareeraha ka cuna wadacuu dirwataha waxaa weeye xagga korkana iska daaya yubaarak fiihaa waa la barakeyn yubaarak fiihaa waa la idiin barakaynayaa rawaahu abu daawuud baa wariyey biisnaadin jayid buu ku wariyey dirwataha waxaa loo jeedaa aclaaha bikasri daali waxaa weeye iyo wadamihana way bannaan tahay baabu karaahiyati alakli muttaki'an waxaa la kahdaa inuu qofku wax cuno isaga oo waxaa weeyaan isagoo meel cuskanoo waxaa baabu karaahiyati alakli cunidii karaahiyadeeda weeye muttaki'an isagu u dengiiga oo waxaa weeye intuu wax jiqilka iyo wax la saarto intuu saa u saartay ayuu dhinac dhinac u jiifayo wuu dengiigaa وعن أبي جحيفة وحال يقول وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل لا آكل ما عنيو متكئا أنيقو أوه دنجيقو رواه البخاري باوريي قال الخطابي ننكا إمام الخطابي ليلاهدو وأحاديثة لغوية أحاديثة معالم السنن كتاب كليلاهدن اسكالي وحو يري وحو يري ننكاسي haa hunaa halkan huwa almuttaki waxaa loo jeedaa haa hunaa huwa aljaalisu kan fadhiyaa loo jeedaa muctamidan calaa witaa'in waxaa weeye gogol oo taxtahu isaga hoostiisa taalo isaga oo ku fadhiyo qaala wuxuu yihi wa araada wuxuu ula jeedaa annahu laa yaqcudu yuuna fadhiisanin cala alwitaa'i gogosha iyo walwasaa'idi barkamada ka ficli man yuriidu اlikhaara qof inuu badsado min aطacaami qof niyeysan cunada inuu iskala daalo bal yaqcudu wuxuu u fadhiisanayaa mustawfizan qof oo yani degdegaya mustawfizan qof degdegaya laa mustawtian mid nagaaday oo muxuu ahay inuu makansado rabo cunada wayakulu bulqatan kumeelgaar buu cunayaa wax yaroo oo bulqa la yidhaahdo yakulu wuxuu cunayaa bulqatan ay yakfiihi oo isaga isagana bulqatan wax isaga kaafinayo hada kalaamu lkhaaabiyi weeye wa ashaara kayru waxay ishaareen ilaa ana almuttaki'a huwa almaa'ilu waa kan la yaqaano ilaa janbihi dhinaciisa kan u jiifa weeyaan oo isagoo dhinac u yar u iilanayo yuu wax cunayaa marka halkaa waxay ku tusi kibir وعن أنس وحال قبل رضي الله عنه قال إنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا سوى فدهانكي مق وحاوي مقعبا يأكل عنيه وحاويا يأكل عنيه أو يأكل عنيه تمرا تمر رواه مسلم والمع والمقعي مقعي وحالو جيدا هو الذي يلصق alyi- alyatahu alyatayhi labadiisa baryood yuu bilardi dhulka ku dhejinayaa wayansibu wuxuu taagayaa saaqayhi labadiisa g- lugoodna wuu taagayaa baabu istixbaabi alakli bithalaati asaabic waxaa la sunneeyaa saddex farood in lagu cuno waa dadkii aan wax badan cuni jirin ayaa sidaa yeeli jiray baabu istixbaab waxaa weeye baabu istixbaabi alakli bithalaati asaabic واستحباب لعق الأصابع iyo faraha oo la leefleefo iyo wakaraahiyati masxihaa in la masxo oo qabla lacqihaa intaan weli la leefleefin in istiraashiya wax lagu tirtiro wastijaabi lac- waxaa weye lacqi alqascati xeeradana in la leefleefo iyo wa akhdi luqmati luqmadii iyo waxaa weeye allatii tasqudu dhacayso minhu qofka wax cunayey iyo wa aklihaa wa masxihaa waa in la masaxo bacda lacqi markii la- la- muxuu- gacmahaagii waa inaad ku masaxdo bisaacidi waawe dhudhumadaada iyo waxaa weye walqadami iyo gomadaada iyo wakayrihaa inaad iyagana ku dheefiso waa waa hadda cid yeelayso horta alxamdulilaahi hadda waajibna ma aha waa un su- sunno ayuu sheekhu ku sheegay laakiin hadda waxaa weye saabuun baa lagu dhaqi markaasaa inta la qaataa muxuu ahay istiraashaa lagu eng- ama tuushay baa lagu engejinayaa markaasaa muxuu ahay looga dambaysiinaya barafuun ee cid ismarmarinayso hadda ma jirto can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi idaa akala axadukum midkiin hadduu dacaaman cuno falaa yamsax asaabicahu waxaa weye fariisa yuusan masixin xataa yalcaqahaa ilaa uu ka leefleefo oo yulciqihaa uu ka leefleefsiiyo oo qof aan muxuu ahay ka- iska we- aan ka yaqiiqsanayno u leefleefo oo sida xaaskiisa iyo caruurtiisa uu ka leefleefsiiyo yuunan muxuu ahaaye qofkaasi yuusan masixin baa la yidhi wacan kacb ibni maalik waxaa laga weri radi allahu canhu qaala inuu yidhi ra-aytu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan arkayo yaakulu cunayo bihalaati asaabic saddex farood keliya maxaa yeele iyagu wax yar bay cuni jireen innagoo kale ma aha fa idaa faraqa haddii uu ka- uu ka baxana laciqahaa laci qahaa wuu wuu leefleefi jiray farihii saddexda ahaa rawaahu muslim baa wariyey وعن جابر وحال قبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أمر إنه فري باللعق الأصابع والصحفة إن حيرده إيو أما سحنك إيو قعمها فرهبة in la leefleefo wa qaala wuxuu yidhi inakum idinka laa tadruuna ma ogidiin fii ayi طacaamikum albarakata ay barakada ku jirto rawaahu muslim baa wariyey wa canhu can jaabir waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi idaa waqacad luqmatu axadikum midkiin luqmadii uu cunayey oo uu muxuu ahaay uu cunaya haddii ay ka dhacdo falyakhudhaa ha qaado falyumid ha ka zuuliyo maa kaana bihaa wixii ku dhacay oo min adan oo ama cari iyo wasakh ah waliya'kulhaa ha cuno walaa yadachaa yuuna uga tegin lishaytaani shaytaan yuu uga tegin walaa yamsaxu ma masaxo yadahu gacantiisana bilmindiili mindiilka waxaa weeye kuma masaxo xataa yalcaqa asaabicahu ilaa uu farihiisa ka leefleefo waxaa weeye istiraashihii kuma, kuma tirtiro fainahu laa yadri ma oga fii ayi طacaamihi cunadiisa keybay albarakatu ay barakadu la socotaa isagu waxba kama oga haadaa wabillaahi towfiiq darsigeennayna halkaa inoo joogo